qaar ka mid ah dadkii ku ganacsan jiray suuqa idaacadda ee magaalada hargeysa ee dhowaan goobtay ayaa bilaabay inay si iskooda haddii uga bilaabaan ganacsigooda qaar ka mid ah dadkaasi ganacsatada warbaahinta la hadlay ayaa ka warbixiyey bilowga ay bilaabeen ganacsigoodan ganacsatada halkan baan halkan baan meherad ku haystay maqaaxiya waatan imika maqaaxideeda aad aragteen xaaladeedana waad la socotaan ganacsiga iyagii dub baan u furan oo waa nala caawiyey oo nala garab istaagay annaga iyo laba haweenoo kale saddexdeeda waa nala garab istaagay waan u mahadnaqaynaa shirkadda samtel aad baan ugu mahadnaqaynaa tii jirta ee waarta ilaahay ha ka dhigo ee meel sare gaadha alxamdulilah noo shaqaynaya habeen iyo maalinba ee na hagaya ee na soo kaxaynaya ee halkan noogu imanaya ee noo soconaya waan u mahadnaqaynaa anigu shan iyo toban sanaan deganaa ha shan iyo toban sanaan deganaa carruur yar baan haystaa baasha asmada laydhaa baan leeyahay waan u sheegay habeenkii dhaweed xaaladaydii waan u sheegay waa taasoo waa lay caawiyey ganacsigaygii ilimka laba cisho maanta ku saddex cisho dub baan u furtay weelkii baan soo iibsaday hooyahaayo waa lay caawiyey waxaa lay caawiyey dee waxay caawiyey intiina aday caawisay haa shirkada daabshiil dadkii ay gacan siiyeen baan ka mid ahaa ilaahay ha barakeeye soo maad gar wax kaloo kale hooye maanu arag marka hooye wax weeye horta adduunyadu waa macno la-aan ninka imika hooye magaalada dabka cagaa la soo galay masaa dadkii balambalkii hore ogaa